Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay isbitaal ragga gaar u ah oo lagu magacaabo Xalliya kaasoo lagu daweyn doono cudurrada ku dhaca ragga. Munaasabadda lagu daafurayay isbitaalka Xalliya ayaa waxaa ka qayb galay maamulka isbitaalka, bahda dhakhaatiirta gobolka, banaadir bulshada magaalada Muqdisho iyo marti-sharaf kala duwan. Agaasimaha isbitaalka Xalliya Cabdulaahi Cali Yuusuf ayaa ka warramaya daafurka isbitaalkan.
isbitaalka xalliye waa isbitaal loogu talagalay in lagu daboolo baahida qaaska ah ee ragga isbitaalkan insha allahu tacaala wuxuu ka shaqayn doonaa markii aan aragnay isbitaalka in loo qabo baahi oo aan aragnay in laysku dhex daaweynayo raggii iyo dumarkii iyagoo kale xishoonaya dad khubaraha u fikiray waxaa lasu keenay in isbitaalka laga dhigo mid ragga u gaar ah howlwadeennada guud ahaan maca dhakhaatiirta isbitaalkan wuxuu dabooli doonaa baahida ragga guud ahaan midda hoos loo sheegi karo iyo midda kor loo sheegi karo intaba insha allahu tacaala waxaan ku soo dhoweynaynaa bulshada Qaar ka mid marti-sharaftii ka soo qayb gasha munaasabadda ayaa soo dhoweeyay isbitaalkan iyagoo sheegay in la keeno xilli loo baahnaa.
waxaan rabaa maanta waxaan nasiib u yeeshay inaan imaado isbitaalka ragga ee xalliye waxaan rabnaa waxna xalliye waa jeclayn waxaana aad noo dhibay haween aad dhebi naga ahoon ka xishoohayno in nugula dhex daaweeyo isbitaal noo gaar ahaa la keenay dhallinyaradi keentana waa u mahadcelaynaa aadaadna u mahadsantihiin waana idin soo dhowaynaynaa mahad ilaahay u sugnaatay maanta waxaan qayb ka ahay xerg jarka isbitaalka ee ragga ee xaliye mar haddii aad maqashid xaliye waxyaabo badan oo xalin doona hadduu ilaahay raalli ka dhigo muhiimadda waxay tahay haddii adiga aad ma aragtay cayaaraha qaar oo ku fashilantay muhiimadda waxay tahay naftaada wax caafimaad ku inaad raadisid marka isbitaalka xaliya mar walba wuxuu diyaar u yahay in uu xaliyo ragga isbitaalkana ragga ayuu qaas u yahay qaybta ragga khaaska u ah runtii aadaan ugu faraxsanahay waa barnaamij lagu soo kordhiyey soomaaliya inuu isbitaal khaas u ah ragga uu noqdo waxaan arki jirnay isbitaal si guud naagii niman wada jiifaanay carruur isbitaal naagii carruur u khaas u haweenkii iyo ilmaha isbitaalka ragga khaaska u ah aadaan ugu faraxsanahay haddaba ragga oo dhan ha yimaadaan wixii xanuun isku tabaayay iyo wixii isle Isbitaalka Xalliya oo ka mid noqon doona xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho ayaa dabooli doona baahiyaha caafimaad gaar ahaan kuwa ragga.